barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa arbaca waana labiyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka sool oo bogaadiyey dhallinyaro magaalada laascaanood ku beeray laba kun oo geed
nolosheennu waxay ku xidhan tahay deegaanka sida uu maanta yahay waynu garanaynaa qiimaha ay ku fadhido waan garanayaa dad dhallinyaro ah oo isxiqaamay laga yaabay inaanay taageero badanna helin inay wax ka qabtaan marka hore waxaan caddaynayaa wax alla intii aan awoodo ee aad iga baahataan muruq iyo maal iyo maskax diyaar baan idinlaahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan in ka badan boqol dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ku qaatay casharo la xidhiidha sida wax loo baro ardayda dhagahala amaba dhinaca maqalka ka naafada ah barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn heesaha maantana waxaan idin haynaa
dabcan wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad sidoo kale idaacadda intaan ku guda jirna maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters inuusan wax walaaca ka qabin fikradaha sheegaya in kalsoonida laga laaban doono oo xilkana laga yeri doono warbixin shalay lagu qoray royters ayuu waraysi gaar ah oo uu madaxweynuhu bixiyo waxa uu ku yidhi way adag tahay in xafiiska laga eriyo qof aan samayn wax qaldan islamar ahaantaasina abuuray dhaqaalihii ugu xooganaa abid ee taariikhda waddankan xubnaha mucaaradka dimuqraadiyiinta ayaa soo saaray arrimo walaac abuuray oo ay ka mid tahay lacago uu bixiyey qareenkii madaxweynaha michael cohen kuwaas oo la siiyey haween ka hor doorashadii madaxtinimada lacagahaasi oo sharci darra ayay dacwadoogayaal federaal ahi waxay leeyihiin waxa amray bixintooda trump dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay ku doodayaan in lacagahaasi oo sharciga ka fogaa sida ay yidhaahdeen oo sidoo kale trump aanu ku shaacinin ololihiisa waxaana ay leeyihiin tallaabooyinka noocan oo kale waxay abuuri karaan in madaxweynaha codka kalsoonida lagala laabto xafiiskana laga eriyo
mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa raadinaya nin habeenkii salaasadii rasaas ku furay suuq laga adeegto xilli ay soo dhow tahay ciidda masiixiga ee loo yaqaano christmas suuqaasi oo ku yaala magaalada strasburg ee dalka faransiiska weerarka ayay ku dhinteen laba qof oo iyadoo sidoo kalena ugu yaraan ay ku dhaawacmeen labayo toban qof oo kale waxaana saraakiisha booliska ee waddanka faransiisku ay ku sheegeen in ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ay ciidamada ammaanka ay rasaas isweydaarsadeen islamarkaana waxay tilmaameen in la rumaysan yahay in uu dhaawac ka soo gaadhay israsaasayntaasi ciidamada dhex martay ammaanka gudaha dalka faransiiska ayaa aada loo adkeeyey tan iyo shalay iyadoo ay ciidamo dheeraada la geeyey gudaha iyo weliba xuduudda waddankaasi wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi faransiiska ayaa isaguna tegaya magaalada weerarku ka dhacay si uu baadhitaanka uga qayb qaato waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in ninka dadka laayay ay boolisku raadinayaan islamarkaana hore loogu haystay dembiyo dhac iyo weliba xagjirnimo isugu jira iyadoo sidoo kalena aanay jirin ilaa hadda cid sheegatay inay ka dambeeyeen falkaasi ka dhacay dalkaasi faransiiska
door wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee aan idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maanta munaasabad lagu dhiirigelinaya dhalinyaro ku dhaqan magaalada laascaanood kuna abuuray ilaa iyo laba kun oo geeda ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaaladaasi laascaanood guddoomiyaha gobolka sool ayaa ku booriyey dhalinyaradan inay sii wadaan dadaalada ay ku dhireynayaan magaalada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
dhalinyaro iyagu deegaanka ka shaqeeya oo magaalada laascaanood oo ku beeray dhir gaadhaysa laba kun oo geed dhallinyaradan ayaa loo qabtay munaasabad gaara sidii loogu dhiirigelin lahaa guddoomiyaha gobolka sool ayaa sheegay muhiimad gaara inay siin doonaan inay dhallinyarada caawiyaan garab istaagaanna nolosheennu waxay ku xidhan tahay deegaanka sida uu maanta yahay waynu garanaynaa qiimaha ay ku fadhido waan garanayaa dad dhallinyaro ah oo isxilqaamay laga yaabay inaanay taageero badanna helin inay wax ka qabtaan marka hore waxaan caddaynayaa wax alla intii aad awoodo ee aad iga baahataan muruq iyo maal iyo maskax diyaar baan idinlaahay wakhtiga ugu horeeya wakhtiga ugu horeeya iyo inta ugu culus aad qof bini aadana saari kartaan intaaba aniga igu soo horraystiya waa ballan aroortii haddaad ii timaadaana diyaar baana xoogga ugu badan ee wax ka bedeli kara hadday nabadgelyo tahay diyaar baana xoogga ugu badan ee wax ka bedeli kara hadday nabadgelyo tahay hadday horumar tahay ee ummaddaa wax ka bedeli karaa waa kiin geesta kalena waxa uu ka hadlay in dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan nabadgelyada waxauna ku ammaanay doorka fiican ay ka qaadanayaan dhanka horumarinta mahad celin kadib waxaa weeye ummaddu waxay dhibaatooyinka haystana kaga bixi kartaa kuwa ay higsanaysana ku gaadhi kartaa iyo himiladeeda waa iskuduubni iskuduubni laysku duubnaado ma jiro maamul iyo gobol iyo shacab kala gaar noqonaya haddaynaan cududeenna iyo caqligeennama midayn kama bixi karayno mana higs isuduwaha wasaaradda deegaanka ee somalilan ee gobolka suul ayaa isaguna sheegay in muhiimad gaar ay deegaanka siinayaan ka soo qaato waxaa ugu horeeya mar kasta oo aad guri qurux badan dhisato haddii aadan geed ka beerin quruxdiisii waa kala dhimanta dhirtu waxayna siisaa quruxda waxayna siisaa hadhka waxaynoo soo qabataa roobka waxaynoo soo qabataa ogsijiinta aynu neefsanayno waxaynu ka helnaa cuntada waxaynu ka helnaa hooyga waxadaaqa xoolaha ciidda iyadaa ku haysa inaanay go'in oo carraguurku haddii dhulku aanu dhir lahayn waxaa weeye si fudud buu go'ayaa wax roobuu da'ayaana ma jirto waxa ugu weyn ee dhirtu inoo soo qabanaysa waa roobka meel kastoo aan roob lahayn aan lahayn dhir lahayn lagama yaabo inuu roob ka do'o muhiimadda ugu weyni dhirtu waxay inoo soo qabanaysaa roobka waxaa weeye nolosheennu dhammaan dhammaan nolosheennu waxay ku xidhan tahay dhirta ama beeraha ayay ku xidhan tahay waxaa weeye adduunka dhaqaalaha la isugu faanayo oo dhuxul ka dhigayo oo wax ku oodanayo oo hooy ka dhisanayo qofna uu beerayo oo ilaalinayo oo uu leeyahay war deegaanka aynu ilaashanno adduunkan aynu maanta ku dhaqannahay ee qodhowrka dowladood ee ka jiraan waddammadan horumaray ee ka jira mid waliba wuxuu leeyahay waxauu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisu oo lafdhabar u ah markaad gee jarto haddii xoolamaa dilin adiga isdilay sidaas daraaddeed dhirtu muhiimadda koowaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad ee innaga inoo leedahay waxaa weeye inaynu ku nool nahay innagu marka laga yimaado faa'iidooyinka kale aynu ku qabno ee ah in dhulkeenna ay saxaraha iyo nabaadguurka ama social erotionka waxa loo yaqaana inay ka ilaaliso haddii marka dad dhallinyarii ay isu taageen arrintaas inay wax ka qabtaan waxaan boorin lahaa in gacmaha iyo lugaha iyo muruqeenna iyo maalkeennaba aynu ku taageerno dhallinyaradan magaalada laascanood ayaa horey waxay gobolka sool garaan degmada laascanood ugu sameeyeen dhirbeeris gaadhaysa laba kun oo geed kuwaasoo ka beeray goobaha waxbarashada goobaha laysugu yimaadee suuqyada iyo waddooyinka ku yaala magaalada laascanood qaarkood cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
mar kale dhammaantima dhegaystayaal duxuur waacana wanaagsan halka warbixinta iyo weliba wararkii ka horreeyay idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta safwaan halac iyo weliba ayaana
waa tahay dhegeystayaal halkaad warbixintaasi iyo heestaasi ka dambeysaba ka dhegeysanayseen waa v o a barnaamijka dhalinyarada maanta ayaan weli ku guda jirnaa dhalinyaro ka galgedisan oo ka yimid qeybaha galgedisan ee jaamacadaha magaalada boosaaso waxay ka faa'idaysteen tababar ku saabsan sida wax loo baro ardayda dhagolayaasha ah ee wax ka barta dugsiyada magaalada sida warbixintan ku faahfaahinay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo boosaaso jooga cunaya muddo laba asbuuc ah ayaa dhallinyarada jaamacadaha iyo weliba iskuullada sekondariga lagu tababarayey qaabka ay wax u bari karaan dhallinyarada dhagoolada ah gaar ahaan luqadda suldhabaalaha sain languwage waxaana bixinaya macalin muuse xasan oo ku takhasusay waxbarista dhagoolada oo ka yimi magaalada muqdisho aasaasayaasha iskoolka dhotor cabdiraxmaan xasan yuusuf iyo cabdinuur cabdulaahi ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in aqoontii ay barteen looga sii faa'iideeyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah xafladan laba usbuuc horteed waxaa noo yimid oo aan keensannay macalin ah yaqaana sain languageka ama luuqadda suuldhabaalaha ama luuqatul ishaaraha waxay carabtu u taqaan kaa ah luuqad lagula hadli karo qofka dhagoolka adoo isticmaalaya gacmahaaga farahaaga jir dhaqaajintaada luuqaddaas ujeedka aan u keennay tababaraha xamar uga dalabnay oo boosaaso u keennay ardadana inaan uga faa'iideyno ugu talagalnay heer puntland waxay ahayd baahida loo qabo sain languageka oo markaas zero ka ahayd geyiga puntland waxa aad tihidiin dadka kooraskaan bartay tiradiinnu waa afar boqol iyo labaatan qof galabta waxaan siinayaa oo shahaadada guddoomaya boqol iyo labaatan waxaan rajaynayaa marka risaalada iyo kooraska aad qaadateen inaad u gudbisaan aad sidaad u barateen ugu gudbisaan qof walboo baahi gaara qaba gaar ahaan dadka dhagaha culus ama qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay ayaa goobtaasi ku soo bandhigay qaabka ah wax loo bari karo qofka dhagaha la lana wasaaradda waxbarashada baaq u diray wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee puntland in ay ku soo darto silibiska yacni waxbarashada puntland waxaan weydiinayaa bilan adiga su'aalo xoogaa ah waxaan ku dhahay hadda magacaa qofku dheh see u dhahaysaa macnaha ma fahanteen hadda aabe aabe dhehaysaa aabe see ku dhehaysaa waa aabe hooyo macallin guri guri hom ugu celi adiga meesha dhagoolada wax lagu bara haadho fiiri
ka mid a isimada puntland oo ka qayb galay madashaasi ayaa dhallinyarada ku dhiirigeliyey in deegaanada puntland oo idil ay ka sii wadaan goobaha wax lagu baro dhallinyarada dhagoolada ah iyagoona u mahad celiyey dadkii soo qabanqaabiyey in magaalada boosaaso iyo weliba gobollada qaar laga helo dhallinyarada dhagoolada ah goob ay wax ku baranayaan kuwa dhagoolayaasha waxaa la tusaaya kuwa dhagaha qabaahi inay yani maaragtay ay ku cibro qaataan oo in sidaa ilaahay u geli karo ay yani caqligooda ay ka helaan dabadeedna ay u qabtaan wax qof kasta maalka meeshuu ku bixinaya iyo dadku shaqeylada waan isweydiinaya marka insha allahu tacaala ummaddan haddee inay ka qayb qaataan in baan ugu baaqayaa dowladda hawshan waa hawl dowladeed inay dadkan dhagahala iyo dhimirka iyo indhaha iyo kulliba ayagu ay xanaanayaanin oo ka qayb qaataanin horumarinta laga qayb qaato waxaisleeyahay mashruuca kan dhagoolayaasha waxbaristooda waa mashruuc muhiim ah oo aan isleeyahay bulshada qayb ka mida oo u baahnayd in wax la baro qolada maamulka soo kordhisay waa u mahad celinaynaa bacd allahi subxaana wa tacaala ugu dambayntii dhallinyaradu waxay halkan ku soo bandhigeen rubaayad ka hadlaysa qaabka qofka dhagaha la wax loo faahsiin karo oo iyaga lagu tababaray yuusuf maxamuud v o e boosaaso waa hagaaga dhegaystayaal yuusuf maxamuud aad buu mahadsanya warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso haatana wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya islamarkaana ay nala socodsiin doona jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsantahay shirwac kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan champions leaga shalay maantana kuwo kale ayaa la dheeli doonaa kooxaha qaar waa ay kasii socdaaleen kasii mid ahanshiyaha champions leaga oo yuruba league ayay ciyaari doonaan kuwo kalena boorsooyinkoodii ayayba ka xirteen tartamada yurub dhammaantooda oo horyaeladooda ayay dib ugu laabteen haddii aynu eegno naadiga barcelona oo hore gruubka ay ku jirto koowaad ugu soo baxday ayaa waxa ay la dheeshay naadiga tottenham hotspur kulan ka dhacay gegada camnu stadium ayaa sagaashanka daqiiqa loogu talagalay waxa uu ku dhammaaday gool iyo gool inkastoo barcelona ay soo saftay qaar ka mid a ciyaartooydooda keedka kuwoodii safka horena ay gelisay binjiga ayaa waxaa daqiiqadii toddobaad u dheliyay goolka koowaad naadiga barcelona osman dambela oo sidoo kale noqday ciyaartooygii ciyaarta intaa markaa sagaashanka daqiiqo kubaddu ay socotay balse waxaa badbaadiyay naadiga tottenham hosber oo goolka ay dhaliyeen u noqday mid ay natiijo wanaagsani ka dhaxleen ciyaaryahan lucas mora daqiiqadii siddeetaniyo shanaad kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahan harry kane gool iyo gool ayay ciyaartaas ku dhamatay taa micnaheedu waxay tahay naadiga inter milan oo iyaduna la ciyaarisay naadiga b s v indhoven ay ahayd inay ka badiso naadiga b s v indhoven si ay horyaalka james leaguea ugu sii nagaato ayaan u suuragelin markii iyadu lafahanteedu gool loogu hormaray daqiiqadii saddex tobanaad uu ka dhalay ciyaaryahan hervin lozano waxaana markaa kadib naadiga inter milan ay gool bareejo la timid daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad oo u dhaliyay ciyaaryahan marco mauro icardi kadib caawimaad uu ka helay mateo bolitano laakiin inter kuma filnaanin goolkaasi keliya ay dhaliyeen oo waxay u baahnayeen inay markaa ka badiyaan naadiga kubadda cagta ee b s v andhoven oo ay la ciyaarayeen sababtoo ah ama ugu yaraan in ay markaasi goolal badan ku badiyaan naadiga barcelona iyo koowaad kusoo baxday afariy toban dhibcood tottenham hotspur iyo interna oo ay markaa min sideed dhibcood iskale waxaa labaad kusoo baxay naadiga kubadda cagta ee tottenham inter sidaas ayay kaga sii qulqushay champions leaguega oo waxay ciyaari doontaa yuruba league dhinaca kale ciyaar cajiib badan ayaa waxay dhex martay gegada anfield ka dhacday naadiyada liverpool iyo napoli napoli ayaa daaqadda laga tuuray kadib markii gool iyo waxba loogu awoodranaaday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa daaqadii soddon afraad gool ay u baahnaayeen naadiga kubadda cagta ee liverpool u dhaliyey kadib caawimaad uu ka helay james miller naadiga kubadda cagta napoli oo ay u baahnayd keliya inay bareejo la gasho naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaanan u suuragelin inay gool dhaliso taa waxa ay ka dhigan tahay in ay markaa ay ka harto champions leaguea iyada oo koowaad kusoo baxday naadiga b s g oo iyaduna ka badisa naadiga zevazda waxaana naadiga kubadda cagta b s g liverpool ay noqonayaan kuwo markaa qeybaha dambe ee usii gudbay champions league groupka ee naadiga kubadda cagta clob bruch iyo atletico madrid ayaa bareejo iyo berber isla galay monaco iyo brush dortmondna waxaa laba gooli waxba ku adkaaday brush dortmond brush dortmond ayaa hadda koowaad ku jirta oo markaasi kusoo baxday atletico madridna inkastoo isku dhibco yihiin ayaa dhinaca farqa goolasha waxaa koowaad ah brusha dortmond atletico madrid iyo gruubkaasi sidoo kale ka soo baxday dhinaca kulmada maanta dhici doonana naadiga manchester city oo hore usoo baxday waxay la ciyaari doontaa naadiga hovenham valencia manchester united ayaa sidoo kale dhiri doona manchester united iyaduna hore ay usoo baxday young boys iyo yuventus ayaa sidoo kale gruubkaasi ku jira oo naadiga kubadda cagta yuventus ayaa gruubkaasi waxaa hore ay kulmadii u dheshay ay tahay mid labayo toban dhibcood ku hogaaminaysa manchester unitedna toban ayay iska leedahay valencia shan young boysna hal dhibc ayay iska leedahay oo hal mar uunba ay baraajo gashay dhinaca iyo manchester city groupkaasi marka la fiiriyo waxaa iyaduna markaa kaalinta koowaad ku soo baxay naadiga kubadda cagta ee manchester city halka sidoo kale ay naadigaasi kulanka maanta ay dheeli doonto uu u yahay uun kulan ay haddii laga badiyo haddii kale aan wax micnaha u samaynaynin naadiga oo islamar ahaantaasina ay doonayso inay hore ugu sii nagaato leon iyo shakta donesk ayaa sidoo kale dheeli doona shakta donesk waxay u baahan tahay inay leon ka adkaato si ay iyadu usoo gudubto leon waxay u baahan tahay bareejo keliya inay ku dhammaysato ciyaarta ama ay ka badiso shakhtar si ay iyaduna kalanta labaad ugu soo baxdo manchester city ayaa toban dhibac iska leh waxaana leon ay leedahay toddoba dhibcood kulamada kale ee maanta dhici doona real madrid iyo c s k moscow ayaa dheeli doona victor blazon iyo roman way dheeli doonaan naadiga real madrid ayaa waxa ay labayo toban dhibcood leedahay shan kulan oo ciyaartay rome sagaal dhibc ayaa iska leedahay victoria blazon iyo c s k moscow waxay ku dagaalamayaan ciddii usoo gudbi lahayd yuruba league xilli ciyaareedka kale aynu ku guda jirno dhegaystayaal waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkan iyo ciyaaraha waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaarahana halkaasaynu joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo wararka ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha la socodsiinayey mar kalena aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha aynu ku wada nasanno heesta indhahayga iyo weliba cumar indhayara fariid
adoo kalaba aad migabadacalomoy kumaba arage adoo kale aad dhigan umahan arage ado kaleba aad dhigaba gacalooy kumaba arage ubax carra ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax carra ka baxay iyo xididadiisu qalbiga la soo baxay ay ahaatahe axdi meel ma dhiganna macan ma is aroosna axdi meel ma dhiganna macan ma is aroosna ubax arra ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arra ka baxay iyo xididadiisu qalbiga la soo baxay ay ahaatahe axdi meel ma dhiganna macan ma is aroosna axdi meel ma dhiganna una ma is aroosna hablaheena markaanigu aada ugu ilwaahad qurxe hablaheena markaanigu aada ugu ilwaahad qurxe afkayguna ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaantaada gacaluhoy u fududaaye afkayguna ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaantaada gacaluhoy u fududaaye inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaartay axdi meel ma dhiganna macan ma is aroosna axdi meel ma dhiganna una ma is aroosna inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastooy adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaartay axdi meel ma dhiganna macan ma is aroosna axdi meel ma dhiganna heestaasi fanaanka cumar indhayare fariid waxaad ka dhegaysanayseen v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayuuna gunaandu ahaa heestiisaasi sharwax iyo jamaal axmed ismaan eedana socodsiinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxahayaani indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxahayaani adoo kale aad migan umahan arage adoo kaleba aad migaba gacaluhoy kumaba arage